yashuuca cutubka toban iyo shanaad oo reer yahuuda qabiilkoodii waxay qayb u heleen sidii ay reerahoodu ahaayeen ilaa soohdinta edoom iyo tan iyo xataa cidlada siin ee xagga koonfureed ka xigta iyo xagga koonfureed ee ugu shishaysa oo soohdintooda koonfureedna waxay gaadhsiisnayd xagga ugu shishaysa ee badda cusbada leh iyo tan iyo gacanka koonfur u jeeda oo waxay u baxday xagga koonfureed ee jirta aqrabiim oo waxay u dhaaftay xagga siin oo haddana waxay martay xagga koonfureed oo qadeesh barneeca oo ay martay xagga xesroom oo waxay kor ugu baxday xagga adaar oo u laabatay xagga qarqaaca oo waxay u sii dhaaftay xagga casmoon oo haddana waxay u baxday xagga durdurka masar oo sohdinta waxaa dhammaadkeedu ahaa badda taasu waxay ahaan doontaa soohdintiinna koonfureed oo soohdinta barina waxay ahayd ilaa badda cusbada leh iyo tan iyo meesha uu webi urdun ku dhammaado oo waaxda waqooyi soohdinteeduna waxay ahayd badda gacankeeda u dhow meesha uu webi urdun ku dhammaado oo soohdintu waxay martay ilaa beytxoglaah oo waxay sii martay xagga waqooyi oo u dhow beydcaraabaah oo soohdintu waxay martay dhagixii buhaan ina rubeen oo soohdintu waxay sii martay dabiir marka laga tago dooxadii caakoon iyo xagga waqooyi ee ku soo jeedda gilgaal taasi waxa weeyaan meel ku toosan jiirta addumiin taasoo ku taal webiga dhinaciisa koonfureed oo soohdintu waxay sii martay biyaha cayn shameesh oo dhammaadkeedu wuxuu ahaa cayn rogeel agteeda oo soohdintu waxay sii martay dooxadii ina xinoom iyo ilaa xaggan koonfureed ee yebuus taasi waa yeruusalaam oo soohdintu waxay kor ugu baxday buurta ku taal dooxadii xinoom horteeda ee xaggeeda galbeed taasoo ku taal dooxada xagga waqooyi oo ugu fog ee reer raafaa oo soohdintu waxay ka soo baxday buurta dhaladeeda ilaa isha biyaha ee naftoo ah oo ay u baxday xagga magaalooyinkii ku yiil buur cefroon oo soohdintu waxay sii martay xagga bacalaah taasu waxa weeyaan qiryad iyo caariim markaasay soohdintu ka laabatay bacalaah galbeedkeeda ilaa buur saciir oo waxay sii martay buur iyo caariim dhinaceeda waqooyi taasuna waxa weeyaan kasaaloon oo waxay hoos ugu dhaadhacday xagga beetshameesh oo waxay sii martay tibneeh markaasay soohdintu u baxday dhinac waqooyi oo ceqroon oo haddana soohdintu waxay u baxday shikaroon oo waxay sii martay buur bacala oo waxay u baxday yabnaa'eel agteeda oo soohdinta dhammaadkeedu wuxuu ahaa badda oo soohdinta xagga galbeedna waxay ahayd tan iyo badda weyn iyo xeebteeda intaasu waa soohdintii ku soo wareegi jirtay reer yahuuda sidaa reerahoodu ahaayeen oo wuxuu kaaleeb ina yefuneh qayb ka siiyey reer yahuuda dhexdooda sidii rabbigu yashuuca ugu amray oo qaybtaas wuxuu ahaa qiryad arbac kaas oo ahaa canaaq aabbihiis taasuna waxa weeyaan xebroon oo kaaleebna halkaas wuxuu ka eriyey saddexdii wiil oo canaaq kuwaasoo ahaa sheeshey iyo axiimaan iyo talmey oo ahaa ilmo canaaq oo halkaasuu ka tegey oo la diriiray dadkii dabiir degganaa oo waagii hore dabiir magaceeda waxaa la odhan jiray qiryad safeer oo kaaleeb wuxuu yidhi kii qiryad sefer intuu wax ku dhufta qabsada waxaan u guurin doonaa gabadhayda cagsaax markaasaa magaaladii waxaa qabsaday codnii'eel oo ahaa inaq qenaas kii kaaleeb walaal u ahaa markaasuu cagsaax u guuriyey oo markay isagii u timid waxay ku dedejisay inuu aabbaheed beer weyddiisto oo markay dameerkeedii ka soo degtay ayaa kaaleeb ku yidhi maxaad doonaysaa kolkaasay ku tidhi hadyadii sii waayo waxaad isiisay dalka koonfureed weliba isii ilo biyo ah markaasuu siiyey ilihii sare iyo ilihii hoose intaanu waa dhaxalkii ay reer yahuuda heleen sidii ay reerahoodu ahaayeen oo qabiilkii reer yahuuda magaalooyinkoodii ugu fogaa xagga sohdinta koonfureed oo edoom waxay ahaayeen qabsaa'eel iyo ceedar iyo yaaguur iyo kiinaah iyo dimonaah iyo cadcaadaah iyo qadesh iyo xaasoor iyo idlnaan iyo siif iyo telem iyo beceelood iyo xaasoor xadataah iyo qiryood xesroon oo taasuna waa xaasoor qudheeda iyo amaam iyo sheemac iyo mulaadaah iyo xasar gadaah iyo xeshmoon iyo baytfeled iyo xasar shuucaal iyo bi'ir shabeec iyo bisyootiyaah iyo bacalaah iyo ciyiim iyo ceseem iyo eltolaad iyo kasiil iyo xormaah iyo siiklaag iyo madmaanaah iyo sansanaah iyo labaa'ood iyo shilxiim iyo cayn iyo rimoon oo magaalooyinka oo dhan iyo tuulooyinkooduba waa sagaal iyo labaatan oo dalka dooxadana waxaa ku lahaayeen ishtaa'ool iyo sorcaah iyo ashnaah iyo saanoo'ah iyo cayn ganiim iyo tafuu'ah iyo caynaab iyo yarmuud iyo cabdulaam iyo sokoh iyo casaaqaah iyo shacariyiim iyo cadiitayim iyo geedaaraah iyo geedaratayim oo iyana waa afar iyo toban magaalo iyo tuulooyinkoodii iyo sannaan iyo xadaashaah iyo migdal gaad iyo dilcaan iyo misfaah iyo yoqte'eel iyo laakiish iyo basqaad iyo cegloon iyo kaboon iyo laxmaan iyo kidliish iyo gadaarood iyo baydagoon iyo nacamaah iyo maqeedaah iyana waa lix iyo toban magaalo iyo tuulooyinkoodii libnaah iyo ceetar iyo caashaan iyo yiftaax iyo ashnaah iyo nasiib iyo kacilaah iyo agsiib iyo maraashaah oo iyana waa sagaal magaalo iyo tuulooyinkoodii ceqroon iyo magaalooyinkeedii iyo tuulooyinkeedii iyo ceqroon iyo ilaa badda iyo kulli intii u dhoweyd ashdood iyo tuulooyinkoodii ashdood iyo magaalooyinkeedii iyo tuulooyinkeedii iyo gaasa iyo magaalooyinkeedii iyo tuulooyinkeedii iyo ilaa durdurkii masar iyo ilaa badda weyn iyo soodinteeda iyo dalkii buuraha lahaa oo dhan iyo shamiir iyo yatiir iyo sokoh iyo danaa iyo qiryad sanaa taasoo dabiir ah iyo canaab iyo eshtamo iyo caaniib iyo goosheen iyo xoloon iyo gilooh iyana waa koob iyo toban magaalo iyo tuulooyinkoodii araab iyo duumah iyo eshacaan iyo yaaniim iyo beyt tafuu'ah iyo afeeqaah xumtaah iyo qirya arbac taasoo ah xebroon iyo siicoor iyana waa sagaal magaalo iyo tuulooyinkoodii iyo maacoon iyo karmeel iyo siif iyo yuutaah iyo yesraaceel iyo yogdacaam iyo saano'ah kayn iyo gibecaah iyo timneeh iyana waa toban magaalo iyo tuulooyinkoodii xalxuul iyo beytsuur iyo gedoor iyo macaaraad iyo beydcaanood iyo eltakhoon iyana waa lix magaalo iyo tuulooyinkoodii qiryad bacal taasoo ah qiryad yacaariim iyo rabaah iyana waa laba magaalo iyo tuulooyinkoodii xagga cidladana waxay ku lahaayeen beydcaraabaah iyo midiin iyo sakaakah iyo nibshaan iyo magaalada cusbada leh iyo cayngedii iyana waa lix magaalo iyo tuulooyinkoodii xagga reer yebuus kuwaasoo yeruusaleem degganaa reer yahuudah way eryi kari waayeen laakiinse reer yebuus yeruusaleem bay la degganaayeen reer yahuudah ilaa maantadaan la joogo